بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة هذا مدكني كتاب الحج والعمرة xajkii iyo cumradii kitaabkoodii sheekhu bacdama uu soo dhammaystiray axkaamtii salaadii soomkii iyo sakadii halkan sheekhu wuxuu ka gudageli qeybtii ugu dambeysay qeybihii cibaadaadka cibaadaadka qeybta ugu dambeysa ayuu rabaa sheekhu axkaamtoodii inuu halkan ka bilaabo waa xajkii iyo cumrada qaala shaykhu raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi sheekhu humaa xajka iyo cumradu fardaani laba waajibu cumraduna waa waajib gooni ah xajkuna waa waajib gooni ah wa shardu wujuubihimaa xajka iyo cumrada wujuubkooda wujuubkaa shardigooduna oo shardigan waa mufradun mudaafun ilaa macrifatin fayacum waa mufrad loo adiifiyey macrifo mufradka haddii macrifo loo adiifiyo macno jamac ayuu yeeshaa marka macnuhu wuxuu noqon wa shardu wujuubihimaa wa shuruudu wujuubihimaa ayay ka dhiganta xajka iyo cumrada wujuubkooda wujuubka shuruuddiisii alislaamu islaamnimo wey qofka marka la leeyahay xajka iyo cumradu way ku waajibeen waxaa shardi ah inuu yahay qof muslim ah muslim la yidhi maxaa baxay kuma waajibayaan falaa yajibaani calaa kaafirin asliyin fi dunya gaal asli ah yacni adduunyada ma dhahayno kaalayo xaj aakhira laakiin waa loo ciqaabi fi dunya maxaa baxay fi laakhira aakhira waa loo ciqaabi wayajibaani calaa murtadin laakiin murtadkii waa ku waajibayaan xajka iyo cumradu wain istadaaca haba awoodo fii xaali riddatihi xaaladuu murtad ahaa oo gaalnimada uu ku maqnaa ayuu awood u yeeshay xajkii iyo cumradii oo hanti u yeeshay uma acsara markaasuu faqiiray bacda islaami markuu soo islaamay kabacdi islaamnimadii uu ku soo laabtay ayuu sabool noqday waa laga rabaa mar walbaba qoortiisii ayaa mar walbaba xajkii iyo cumradii ay saarantah laakiin low maata murtadan hadduu dhinto asagoo murtad ah lam yuxaja canhu laga xajin maayo waa litacaduri wuquucihi lahu lannahu qof gaala in xajku u dhaco oo la yidhaaha gaala laga xajin suurtagal ma ahan marka hadduu murtadnimada uu ku dhinto ma laga xajinayo waalxuriyatu xurnimadiina waa shardi qofka xajka iyo cumradu ay ku waajibayaan waa inuu yahay qof xor ah xor la yidhi maxaa baxay addoonkii kuma waajibayo xajka iyo cumradu watakliifu takliifkiina waa shardi takliif waxaa loola jeedaa albaaliq alcaaqil qofku waa inuu qaangaar yahay caqlina uu leeyahay qofku hadduu iska waalan yahay oo caqliba uusan lahayn isagana kuma waajibayo xajkii iyo cumradii kuma waajibayo hadduu sidaas oo kale qofku sabi yahay oo saqiir uu yahay isagana xajkii iyo cumradu kuma waajibaan walistidaacatu awooddiina waa shardi waxaa kaloo shardiga qofku inuu awoodi karo oo xajkii iyo cumradii uu awoodi karo shardigu ilaa alle subxaanahu watacaala wuxuu yidhi man istadaaca ilayhi sabiila xajka waxaa waajib ku yahay qofkii awooda qofkii awooda ayuu waajib ku yahay walahaa istidaacada waxaa u sugnaaday shuruudun shuruud ayaa u sugnaaday wuxuu rabaa sheekhu halkan inuu ka bilaabo qofka la leeyahay xajkii wuu awoodaa awooddaasi waxay iska leedahay shuruud qofka la leeyahay xajkii wuu awoodaa awooddaasi waxay iska leedahay shuruud alأwalu ashardu اlأwal shardiga ugu horeeya wujuudu zaadi sahay helitaankeedii wa awciyati awciyati zaadi wa wujuudi awciyatihi awciyati zaadi zaadka weelashiisii weelashaa helitaankoodiina waa shard marka la leeyahay qofkani xajkii wuu ku waajibiyo xajkii wuu awoodaa waxaa shardi ah inuu sahay heli karo sahaydaa weelashii uu ku shuban lahaa ama weelashii uu ku cuni lahaana inuu heli karo shardigu maxaa baxay qofku hadduusan bastahaydii qarashkeedii heli karin ama weelashii uu ku cuni lahaa qarashkoodiiba uusan heli karin xajku waajibku ma aha wa mu'nati dahaabihi shaksiga tegiddiisa tegiddaa qarashkeediina qarashkaa helitaankiisiina waa shar wa iyaabihi wa mu'nati iyaabihi shaksiga soo laabashadiisii soo laabashadaa qarashkeeda helitaankeeduna waa shard waxaa kaloo shardi ah qarashkii uu ku soo laaban lahaa iyo kii uu ku tegi lahaa inuu qofku awoodo oo uu heli karo iyadana shardigu marka mu'nada waxaa soo gelaya mu'nada marka la leeyahay qarashka uu ku tegi lahaa iyo wuxuu ku soo laaban lahaa qarashkaas waxaa soo gelaya min naxwi malbasin dharkii uu ku bixi lahaa dharkii uu ku bixi lahaa waa inuu heli karo wa madcamin cuntadii intaas uu sii socdo iyo intuu soo socdo cuntadii uu cuni lahaa waa inuu heli karo wa gayrihimaa mima yaأti iyo waxyaalahaas wixii la mid ah aلthaani shardiga labaad wujuudu raaxilatin daabad helitaankeediina waa shardi liman wayushtaradu waxaa loo shardiyaa daabadda helitaankeedii liman shaksigaa loo shardi shaksigaasoo beynahu shaksiga dhexdiisa iyo wa beyna maka iyo magaalada maka dhexdooda marxalataani laba maalin socod ay u dhexeeyaan isaga iyo magaalada maka shardiga labaad oo shuruuddii istidaacada ka mida marka la leeyahay qofkani wuu awoodaa inuu soo xajiyo uu soo cumraysto waxaa shardiga daabad uu ku tago xajka daabad uu xajka ku tago maka uu ku aado inuu daabaddaa heli karo qarashkeedii ama iyadii iyadii daabaddii nafteedii waa inuu haysto hadduusan daabaddii haystana daabadda qarashkii uu ku raaci lahaa waa inuu heli karo haddii daabadda maanta lagu tegayo xajka waa diyaarad diyaarad unbaa lagu tegaya xajkii qarashka diyaaradda inuu iska bixin karo shardigu ayaa loola jeeda lacagtii tigidka inuu iska bixin karo waa shardi fiisaha lacagtiisi inuu iska bixin karo waa shardi daabadda maanta la isticmaalayo waa diyaaradda diyaaraddaa marka howlaheedii iyo shu-uunteedii iyo qarashkeedii inuu iska bixin karo shardigu laakiin daabaddan yaa loo shardin daabaddan yaa loo shardin sheekh wuxuu ku yidhi wayushtaradu wujuudu raaxila liman shaksi yaa loo shardin shaksigaasoo beynahu shaksiga dhexdiisa iyo wa beyna makata maka dhexdeeda marxalataani laba maalin socod ay ahaayeen waa qofkii magaalada maka iyo meesha uu degan yahay laba maalin loo soconay gurigiisa markuu ka safro magaalada makana aada uu is yidhaaho laba maalmoodaa loo socda dee way ka fog tahay magaaladii maka qofkaasoo kale waxaa shardi ah inuu qarashkii daabadda heli karo shardiga marxalataanka marka horena waan usoo xadeynay ulajeeddada laga leeyahay waxaa weye waa ilaa siddeetan iyo shan ilaa sagaashan kilomitr ilaa siddeetan iyo shan ilaa sagaashan kilomitr haddiiba ay u dhexeeyaan gurigiisa iyo magaalada maka waa inuu daabad heli karo markaa ilaa safarkii uu ku fogi amaa haddii magaaladii maka intaa ka sokay uu u jiro magaalada maka oo maalan magaaladii makaba wuxuu u jiraa toban kilomitr labaatan soddon uu u jiraa waxaa la leeyahay markaa waa wax loo lugeyn karo wax loo lugeyn karo weyo daabad shardi ma ahan markaa daabad shardi ma ahan ow amase shaqi maxmilin maxmilkan waa mafcil oo bimacnaa faacil ah aw amase wujuudi shaqi maxmilin ay xaamil kii xambaarayay dhinaciisii dhinacaa helitaankiisii hadduusan daabaddii uusan isku celin karin waa inuu dhinaca maxmilka uu awoodi karo shardigu liman shaksi shaqigaasoo liman shaksi u sugnaaday shaksigaasoo laa yaqdiru aan awoodi karin cala araaxilati daabaddii aan awoodi karin oo daabaddii aan ku sugnaan karin ayaa loola jeeda macnaa shaqi maxmilka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa xilligii hore oo daabadaha iyo shaqi maxmilka la isticmaalayey ayuu sheekhu ka hadlayay qofkii maalan neefkii geel ahaa oo uu yacni daabadda ka dhigan lahaa iskuma celin karo hadduu yidhaha neefkii geel ahan ku fariisan waa dhacaya waa qof xanuunsan ama waa qof waayeel ah ama waa qof curyaan ah oo wixii iskuma celin karo xilligaa hore marka maxaa la samayn jiray tusaale ahaan faraskii ama dameerkii oo kale ayaa waxaa korka laga saari jiray dhabarka qoray ballaca qoray ballaca oo dheer ayaa korka laga saaray qorigaasaa halkan waxaa looga xidhi wax kursi camal ah dhinaca kalena waxaa looga xidhi kursi camal wax ah marka kursigaasu isaga fadhiisan dhinacaana qof kalaa ka saara dhinaca qof kalaa ka saar kaasaa marka waxaa la dhihi jiray shaqi maxmilaa la dhihi jiray qofkan marka dhinacan markuu raaco waxaa laga maarmaana mucaadil mucaadil leannu keligiis hadduu dhinacan raaco waa la dhacahay marka mucaadalaa la samayn jiray qof ku miisaana qofkan ama hadduusan la miisaan arkayn alaabaa lagu rari jiray alaab yani si wasnigii mutawaasin uu noqdo oo miisaankii uu isku waafaqo alaabaa la saari jiray hadduusan marka qofku daabadii isku celin karin shaqi maxmilkaas ayuu raacahay shaqi maxmil ayuu raacay aw amase shaqi shaqi maxmilin ay shaqi xaamil kii xambaarayay dhinaciisii dhinacaas helitaankiisii shaqi maxmilkaas oo liman shaksi u sugnaaday shaksigaasoo laa yaqdiru aan awoodi karin cala araaxilati daabaddii inuu ku sugnaado aan awoodi karin ilaa meeshaa kursiga camal inuu raaco mooye walilmar'ati wayushtaradu waa loo shardin shaqi maxmilka shaqi maxmilkan haddaanu sheegayni lilmar'ati haweenaydii haweenaydii ayaa loo shardin shaqi maxmilkaasoo maca wujuudi shariik maca wujuudi shariik wuxuu sifo u yahay uu raacsan yahay shaqi maxmil shaqi maxmilkaasoo maca wujuudi shariikin ruux shirka la'ah helitaankiisa micigiisa ahaaday ruux shirka la'ahoo dhinaca kale fuula in la helo waa shardi dee keligii hadduu dhinacan fuulo wuu ka dhacahay oo dhinacuu la gadoomahay marka walilmar'atina ulajeedada laga leeyahay maxay tahay haweeneyda daabadda markii xajkii iyadu ay u raacayso ayada waxa ay raacayso mar walbaba waa shaqi maxmil shaqi maxmil waxay raacayso ayada iyo khunsaha haweeneyda iyo qofka khunsaha nin iyo naag midna aan ahayn labadoodaba xataa daabadii iyo faraskii hadday qumaati u raaci karaan aadaabta iyadoo la ilaalinayo islaamka shaqi maxmilkaas ayay iyagu raacaya waalkhunsaa wain lam yatadarara haweeneyda iyo khunsaha xataa haddaysan ku dhibtoonaynin daabadda iyagu waxay raacayaan dhinaca shaqi maxmilka lianna almaxmila maxaa yeelay shaqilmaxmilka astaru lahumaa isagaa u astur badan ila waxaana kursi camalay u noqonahayaan gabadhii marka iyadoo maaragtaa iska asturan oo kursigaas maaragtaa isaga fadhisa laakiin daabaddii labada lugood hadday ka kala ridato xoogaa suurad xumaa ku jirtay muuqaal aan wanaagsanayn muuqaal aan wanaagsanayn ayaa ku sugan sidaas awgeed sharcigu isagoo ku dadaalaya asturka haweenkii ayaa waxaa la yidhi haweeney daabadda haddayba raacayso faraskii labada lugoodiisan ka kala ridane shaqi maxmila mar walbaba ay ku qasbantaha iyadu haddiiba daabad ay raacayso khunsihiina waa la mid khunsihii isaguna wuxuu ku khasban yahay shaqi maxmil maca wujuudi shariikin waxay xidhiir la leedahay shaqi maxmil shaqi maxmilkaasoo maca wujuudi shariikin ruux shirka la ah helitaankiisa micigiisa ahaada maxaa loola jeedaa maca wujuudi shariig ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye qofkii markuu shaqi maxmilka dhinacan ka raaco waa inuu heli karo dhinaca kale qof ka raaco si tawaasunka loo ilaaliyo walaa tushtaradu lama shardiyo alraaxilatu daabad lama shardiyo liman shaksi looma shardiyo shaksigaasoo beynahu shaksiga dhexdiisa iyo wa beyna makata magaalada maka dhexdeeda aqalu wax ka yar ay ahaadeen min marxalatayni laba maalin socod wax ka yar asagay maka ay u dhexeeyaan waa masaladii haddaanu sheegaynay mafhuumkeedii uu caddeeyey masaladii haddaanu soo marnay wax laga fahmi lahaa mafhuumkii uu caddeeyey sheekhu oo muxuu ku yidhi sheekhu wuxuu ku yidhi qofkii isaga gurigiisa iyo magaalada maka laba marxalo wax ka yar ay u dhexeeyaan daabad shardi ma aha meel loo lugeyn karo walxaalna looma shardinayo magaaladii makaba laba marxalo wax ka yar hadday u jirto huwa shaksigii qawiyun uu xoog leeyahay oo cala almashyi socodkana uu awoodi karo qof xoog lahoo socan karoo lugay kara hadduu yahay lugeeyaa la leeyahay magaaladii maka marba haddii kuu jirto sagaashan kilomitr wax ka yar haddii kuu jirto daabad lagu shardin maayo lugay ayaa leeyahay hadduu qawi yahay oo qof xoog la wey qawi cala almashyi la yidhi maxaa baxay dee markaa hadduu qof daciifa yahay oo meeshii aan u lugeyn karin isaga daabadaa loo sharday wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownu daalika almadkuur kaa la soo sheegay ahaanshadiisa kullihi kulli lmadkuur waxaa la soo sheegay dhammaantiis ahaanshadiisa waxaa la soo sheegay maxay yihiin min naxwi الraaxilati wاlmu'na waa daabaddii iyo qarashkiisii socodka la cuni lahaa iyo soo socodka qarashkii la cuni lahaa iyo waxyaalahaasoo dhan qarashkaasi waa inuu ahaado faadilan qarash ka soo haray can deynihi deynkiisii qarash ka soo haray waa inuu yahay wa mu'nati man duul nafaqadoodiina qarash ka soo haray waa inuu yahay duulkaasoo calayhi cala alxaaji qofka xajka aadaya dushiisa mu'natuhum duulkaas nafaqadoodu dushiisa ay ahaatay dahaaban min dahaabin xagga sii socashada waa inuu ka soo haro wa iyaaban min iyaabin xagga soo laabashadana waa inuu ka soo haro hadalkan ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye marka la leeyahay qarashkii daabadda wuu heli karaa qarashkiisii socodkii soo socodka wuu heli karaa waxaa shardigu ku yidhi qarashkaas oo dhan inuu ka soo haro deynkiisii markuu deynka iska bixiyo ka bacdi ayaa la leeyahay daabaddii marka yacni qarashkeedii mubaxsan kartaa qarashkii diyaaradda amaa qofkii haddii deyn lagu leeyahana matalan tusaale ahaan afarta kunoo uu ku aadayo oo xajka uu ku aadayo afarta kunoo xajka ku aadayo iyaga dhanba waaba deynba waa lagu leeyahay qofa afar kun kule ama haddii kale qeyb ka mid ah lagu leeyahayo laba kunaa lagu leeyahay ama saddex kunaa lagu leeyahay saddex kunoo dollar haddii lagu leeyahay lacag kalena uusan haysanin ilaa afartaa kunoo xajka ku aadayo mooye dee qarashkii aada ku bixin lahayd diyaaradda aada ku bixin lahayd waaba lagugu leeyahay deyn waajibaha jira deyn waajib ayaa jira walidaalika marka xuquuqda isagoon iska bixin oo deynkaa waajibka aan iska bixin xajku kumaba waajibayaba waajibba kuma noqonayo walidaalika sheekhu wuxuu ku yidhi walow mu'ajalan sharxu wuxuu ku leeyahay deynkaasi haba noqdo deyn muddaysan deyn la muddeeyaba ha noqdo oo la yidhi hal sano ka bacdi haba noqdo hadduu doon wain umhila bihi ilaa iyaabihi xataa haba loo sugo intuu ka soo laabanayo xataa qofkii deynka ku lahaa hadduu yidhaaho war waan iska kaa sugan ilaa aad ka soo laabanayso hadduu yidhaah xajku waajib kuma ahan wuu dhihi karaa waxba ha isugin deynkaagan ku siinaa anigana xajku waajib iguma aha wuu dhihi karaa iska joojiye lianna alxaala maxaa yeelay deynka xaalada ahee lagu leeyahay hadda xaaladaa cala alfawri deynkan xaaladaa waa degdeg walxaju xajkana cala taraakhi xajkana dibuu isaga dhigan karaa walmu'ajalu deynka mu'ajalka ahoo la madaleeyana yaxilu calayhi isaguna goordhow ku soo xaaloobi muddadii haddii la gaaro muddadii waa loo qabsan fa idaa sarafa hadduu u iilo maa macahu fi lxaji wixii lacaguhu haystoo dhan hadduu xajka u iilo lam yajid ma helayo maa yaqdii bihi deyna wuxuu deynka isaga bixiyo hadhow ma helayo qarashkii dhammaan hadduu xajka iyo waxyaalaha u iilo hadhow ma helayo deynkaasi ama ha noqdo deyn hadda loo haysto ama deyn muddaa ha noqdo wayushtaradu waxaa la shardin kownu daalika almadkuur kaa la soo sheegay ahaanshadiisa kullihi kulli lmadkuur faadilan wax ka soo haray waa inuu yahay can deynihi deynkiisi waa inuu ka soo haro wa mu'nati man duul nafaqadoodiina waa inuu ka soo haro duulkaasoo calayhi xaajiga dushiisa mu'natuhum duulkaa nafaqadoodu xaajiga dushiisa ay tahay dahaaban min dahaaban xagga sii socodka waa inuu ka soo haro iyo wa iyaaban min iyaabin xagga soo laabashada waa inuu ka soo haro waxaa kaloo shardi ah dadkan inaad nafaqayso ay waajib ay kugu tahay dadkaa nafaqadoodiina waa inuu ka soo haro qarashka aad xajka la aadaysid oo diyaaradda iyo aada isaga bixinaysid oo sii socdee soo socod qarashka aada isticmaalaysid waa inuu ka soo haro qarashkay biilka dad biilkoodu uu waajib kugu yahay haddaad ka tegaysid oo waalidkaagii zawjadaadii awlaaddaadii biilkooda wax ka soo haray ayaad xajka ku aadi kartaa ama haddii dadkiiba biilkoodii intaad maqan tahay biil aysanba heli karin dadkii aada biilaysay xajku waajib kuguma ahan kuguma ahan waajib markaa waxaa kaloo shardiga waa can maskanin deegaan inuu ka soo harana qarashka uu xajka iyo daabadda iyo ku raacayo deegaankii inuu qarashkaasi ka soo haro waa shardi wa khaadimin adeegihii kii guriga ka shaqaynayo o ka khidmaynayo gurigiisa khaadimkaa inuu ka soo harana waa shardi khaadimkaasoo yaxtaaju ilayhi khaadimka uu u baahan yahay hadduusan u baahnayn waa gooni wuxuu kaluu sheekhu ku leeyahay qarashka qofku uu diyaarad iyo ku raacayo xajkii ku aadayo waxaa shardi ah qarashkaasi inuu ka soo haro deegaanka gurigii uu deganaa haddii hadda gurigii uu deganaaba ijaarkiisii lagu haysto war ijaarkiisii keen bisha aada maqan tahay ijaarkii yaa na siinaya maya waa iska xajin anugu maya waa iska xajin yaa kaa yeelahay marba haddii gurigu ijaarkiisii aadan awoodi karin oo labadiiba aadan isku awoodaynin qarashkii xajka aad ku aadaysay iyo qarashka ijaarka aadan isku awoodi karin qarashka ijaarka iska bix xilligii ilaahay futuuxaad kale uu ku siiyo allah ku gaarhsiiyo oo markaa ijaarkii iyo maaragtahay xajkii labadaba aada maarayn karto wakhaadimun yaxtaaju ilayhi waxaa kaloo shardiga qarashku inuu ka soo haray uu ku xajinayo khaadum uu u baahan yahay khaadim waxaa loola jeedaa waa hadduu qofku khaadim u baahan yahay khaadimka laba dhinacba waa looga baahdaa laba nidaamba khaadimka shaqaalaha guriga ka shaqaynaya laba nidaamba waa loogu baahan karaa waxaa loogu baahan karaa qofkii waa qof curyaan ah guriga isagoo kama shaqayn karo qof curyaan way guriga kama shaqayn karo inuu qof khaadimaho shaqaalaha guriga ka shaqeeya inuu keeno maahan waxaa kaloo loogu baahan karaa waa qof mansab iyo darajo weyn ku fadhiya oo markaa gurigii inuu ka adeego iyo ka khidmeeyo mashquulkiisuba ugu diidayo gurigii inuu ka khidmeeyo oo uu ka adeego mashquulkiisaa u diidayo mansab uu ku fadhiyaa saasuu khaadimka ugu baahanya marka mar walbaba labada dhinacba midkay doonto ha noqotee marba hadduu khaadim u baahan yahay qarashkii khaadimkana waa inuu ka soo haray qarashka uu xajka ku aaday ahaaliثu ashardu الhaaliثu shardiga saddexaad amnu طariiqi waddada ammaankeediina waa shardi dariiqa markaa xajka loo marayo dariiqii dee inuu aamin yahay waa shardi amnan laa'iqan bisafari amni markaa safarka munaasib u ah waa inuu amnigaasi uu jiro alraabicu amni la yidhi maxaa baxay haddii ammaan uusan jirin oo waddadii laysku dhacayo xajka loo marayay naftaadii lagu dhibaataynayo ama maalkaagii lagu dhacayo ma dhiiggaagii lagu daadinayo xajku waajib ma ah hadduusan amniba jirin alraabicu shardiga afraad wujuudu zaadi sahay helitaankeedii wey walmaa-i biyaha helitaankoodiina waa shardi fi lmawaadici goobaha meelaha in biyaha iyo sahayda laga heli karo waa shardi mawaadicdaasoo almuctaadi caada loo leeyahay xamluhu xamlulmaa biyaha in laga soo xambaarto caado loo leeyahay minhaa min tilka almawaadic meelaha in biyaha laga soo xambaarto caado loo leeyahay bihamani milihi mili ilmaa biyahaas midka la midka ah lacagtiisana in lagu heli karo ay suurtagal tahay macnaa shardigan afaraad sheekh wuxuu ku leeyahay xilligadii hore daabadaha lagu safri jiraye daabadaha markii fardaha iyo geela iyo xajka lagu aadayo meelaha lagu sii nasan jiray markaasaa meelaha waxaa laga iibsan jiray biyo iyo sahay goobihii marka la degayey goobihii loogu talagalay in la dego goobaha in biyo iyo daabadii la waday cawskeedii iyo calafkeedii in laga heli karo waa shardi haddii laga bilaabo waddankuu ka safrayey ilaa maka laga gaarayo meel biyo yacni laga qaato ama meel calaf daabadda looga qaado haddaan la heli karin dee xajkii markaa waajib ma aha xajkii waajib ma noqonay weliba sheekhu wuxuu ku yidhi bihamani milihi damiirka waxaan u celinaynaa mili اlmadkuur si zaadkii iyo biyaha labaduba ay u soo galaan bihamani milihi mili اlmadkuur kaa la soo sheegay oo zaadka iyo biyaha ah mahalkiisa mahalkaa lacagtiisana waa in lagu heli karo weliba hamanulmathal in lagu heli karana waa shardi hamanulmathal maxaa loola jeeda masalan daabaddii markii lagu safro meelaha daabadahu ay ku nastaan markii la yidhaha hor biyaan u baahannahay dad xajeeyaho xajka u socdaanu nahay biyaha naga iibsada waxay leeyihiin caaggii biyaahoo la iibin jiray hal dollar waxay uga faa'iidaysanayaan fursadda xajka markaasi waxay leeyihiin toban dollar wey hamanulmathalkii marka ma ah waa wax lagu gaadayo xaajigii xaajigii wax lagu gaadayo maxay marka ka dhigan tahay haddii hamanulmahalkii wax ka badan laga siinayo iyadoo xaajiga fursaddiisa lagu gaadayo xajkii waajib ma noqonayo marka xajkii waajib ma noqonayo waa in hamanulmahalkii lagu helay wa huwa hamanulmahalka hamanulmahalka lacagta mahalkee lagu leeyahay lagu helo alqadru qadarkii wey qadarkaasoo allaa'iqu ee u habboon ee u cunanmaya bihi bilmadkuur kaa la soo sheego zaadkii iyo biyihii waa lacagta ku habboon oo u cunan maysa fii daalika kaas dhexdiisana ku habboon kaasoo almakaani makaanka ah wazamaani zamankaasna ku habboon makaankaa had la joogo oo xaajigu uu ku nastay lacagta biyaha la iibiyo lacagtaas wax la mida waa in xaajiga looga iibiyo zamankaa had la joogana biyuhu waxa ay joogaan waa inaan lagu dallacin iyadoo fursadda xaajiga laga faa'iidaysanayo wa calafi daabati wa wujuudi calafi daabati daabadda calafkeedii calafka wixii daabaddu ay cuni lahayd geelii iyo fardihiia lagu xajin jiray xilliga wa calafi daabati wa wujuudu calafi daabati daabadda calafkeedii calafkaa helitaankiisiiu fii kulli marxala makaanu rarasho kasta oo in carafkii laga helo meelaa lagu nasan jiray oo haddana laga raran jiray markii daabadda meel inta lagu nasiyo haddana la raranayo meel walboo lagu nastooo laga raranayo waa in daabadda calafkeedii iyo cawskeedii iyo biyaheedii laga heli karo waa shardi haddii deegaankii daabadda laga kaxeeyey ilaa maka laga gaaro wax calafa daabaddu aysan helaynin xajkii waajib ma ahan walaa yajibu alxaju xajkii ma waajibo cala almar'ati haweeneyda xajku waajib kuma ahan ilaa in kharaja macahaa maca almar'ati haweeneyda micigeeda inuu baxo maahane zawjun ninkeedii inuu la baxayo maahane aw amase maxramun ama maxram kale inuu la baxayo mooye aw niswatun ama haween inay la baxayaan mooye haweenkaasoo hiqaatun ee lagu kalsoon yahay masalada sheekhu ka hadlaya waxaa weeye haweeneyda xajku waajib kuma ahan ilaa in ninkeedu uu la safrayo maahan uu raacayo haddii ninkeedii uusan la safrayn maxramkeedii aabbaheed walaalkeed adeerkeed abtigeed qof maxramkeeda waa inuu raaco intaasuba haddaysan raacin oo la waayo haween lagu kalsoon yahay haween lagu kalsoon yahay oo faasiqaad aan ahayn oo cadaaladooda iyo diyaanadooda lagu kalsoon yahay hadday raacdana xajkii wujuubkii wuu ka dhacahay oo markaa xajkii wujuubkiisii waa uga dhicay haween lagu kalsoon yahay oo caadilaad ah oo diyaanadooda lagu kalsoon yahay haddii ay raacdo marka haddii ninkii uu cudurdaar sameeyo maxramkii cudurdaar uu sameeyo haweenkaasay iska raaci ilaa sanad walba haweena un baxay haween lagu kalsoon yahay ahlukhayra ayaa sanad walba socda haweenka ahlu khayrkaa marka way raaci kartaa haweenkaa socda way weheshan kartaa laakiin marka la leeyahay haweenkaas way raaci kartaa waa xajka waajibka ah ee loo yaqaano xajat lislaam xajka waajibkaa wey ama hadday doonayso haweeneydii inay xajkii ku laalaabato oo xajkii waajibka ahay oo daruuriga ahaa way iska gudday way iska bixisay mar kaley dooni xaj sunnaa inay u laabato markaa labaadee xajka sunnada ay u laabanayso ninkii waa in la helo ama maxram la helo haween lagu kalsoon yahay ma raaci karto ama haweenka lagu kalsoon yahay marka ay raaci karto waa xajka daruuriga ah ee waajibka ah sunno hadday u baxayso waa in maxramkeedii la helo ama ninkeedii la helo alkhaamisu shardiga shanaad an yahbuta shaksigu waa inuu ku sugnaan karo cala raaxilati daabadda waa inuu ku sugnaan karo bilaa mashaqatin dhib la-aan mashaqadaasoo shadiidatin ee daran qofku haddii daabaddii uusan ku sugnaan karin daabaddu ama gaadiidka ha noqdo caadiga ah ama diyaaraddiiba ha noqdo qof diyaaraddii isku celin kara ma ahan qofkii oo hadduu yidhaaho diyaaradan raaci xataa diyaaraddii mashaqo iyo rafaad uu kala kulmi waa qof waayeela ama waa qof jajaban iska curyaan ah markaasoo kale dee istidaaco lama hayo naftiisii inuu xajkii ku aado markaasi lama hayo qofuu naa'ib ka dhigan hadduusan diyaaraddii isku celin karin oo waayeel zaa'ida uu yahay diyaaraddii uusan isku celin karin markaa qofuu wakiil ka dhigan qofkaa ka soo xajinay an yahbuta waa inuu ku sugnaan karo calaa raaxilati daabaddii bilaa mashaqatin dhib la-aan waa inuu daabadda ku sugnaan karo mashaqadaasoo shadiidatin daran walaa yajibu xajku kuma waajibo cala alacmaa walaa yajibu cala alacmaa indhoolaha dushiisa kuma waajibo alxaju xajku indhoolaha kuma waajibo ilaa idaa wajada indhooluhu hadduu heli karo maahane qaa'idan qof hogaamiya qof hogaamiya usha u qabta inuu heli karo maahan sheekhu halkan wuxuu uga hadlay masalatu lacma qofka indhoolaha masaladiisa indhoolaha xajka ma ku waajiba hadduu hanti haysto oo hantidii lagu xajiyi lahaa uu heli karo xajku ma ku waajibaa maadaama uu indhala yahay wuxuu ku leeyahay sheekhu xajku waajib kumaa indhoolaha ilaa inuu heli karo qof isaga hogaamiya oo usha u qabta mooye qofkaasi marka hadduu yahay qof mutabarica qofkaa usha u qabanaya hadduu yahay qof mutabarica oo dhahaya anugu wax lacaga kaama doonayo anaa kugu ajirsanaya oo ku hogaaminayo mawaaqifta iyo meelaha lagu cibaadaysanayo kacbada anaa ku soo marsiinayo wax ujraana haysiinin de markaa inuu ka aqbalo waa waajib inuu ka aqbalo markaa waxay ku noqon waajib waxaa kaloo sidaas oo kale la mida hadduu qofku yidhaaho waan ku raaci laakiin haddii lacag isii adiga dartaa un baan meesha u socdaanay xaj waajib iguma ahane indhoolow intaas waan ku hogaaminoo adaan dartaa aan u mashaqoon oo dhibaatada aan u mariye lacagaan kagu dooni lacagtina wuu heli karaa waa waajib lacagta inuu siiyo hadduu lacagtii heli karo oo indhoolihii lacagti uu haysto waman shaksi shaksigaasoo cajaza ka caajisay can ilxaji xajkii binafsihi naftiisa inuu ku soo xajiyo qofkii ka caajisay wajabat calayhi shaksigaas waxaa waajib ku ah alstinaabatu naa'ib samaysi inuu qof naa'ib u samaysto waa waajib in qadara calayha cala alistinaaba naa'ib samaysigaa hadduu qofku awoodo bimaalihi maalkiisa hadduu ku awoodo inuu qof wakiil ka dhigto aw biman shaksi uu ku awoodo shaksigaas oo yudiicu adeecaya shaksigu hu shaksigii mustaniibka ahaa oo naa'ibka samaynayo qof adeecaya hadduu ku awoodo masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weye sheekhu wuxuu ku leeyahay qofku hadduu naftiisa inuu xajkii ku aado uu ka caajiso oo muxuu ugu caajisay waa qof curyaan ama waa qof waayeel ah waayeelnimadii ka badato diyaaraddii iyo aan isku celin kara oo hawshaa iyo dhibka iyo rafaadka xajka laga marayaba aan ka bixi karin qof sariir iska saaran waayeel ah socodkuba dhibayo hadduu qofku sidaas yahay waxaa waajib ku noqonaysa qof inuu wakiil ka dhigto hadduu awoodi karo qarashkii wakiilka hadduu iska bixin karo qof intuu lacagta u dhiibto inuu yidhaaho waxaan ku wakiishay xajkii iyo cumradii inaad iga soo guddo waajib hadduuba qarashkaa heli karo waman cajaza can ilxaji xajka qofkii ka caajisay binafsihi naftiisa uga caajisay inuu soo xajiyo wajabad calayhi shaksigaa waxaa ku waajibay alistinaabatu naa'ib samayso in qadara hadduu awoodo calayha cala alistinaabati naa'ib samayshanimadaas hadduu awood u leeyahay inuu qof wakiil ka dhigto bimaalihi maalkiisa hadduu ku awoodo hadduu hanti ku awoodo hantidii ha bixiyo qofkaa wakiilkaa hantida ha u dhiibo aw amase biman shaksi hadduu ku awoodo shaksigaasoo yudiicu adeecaya hu almustanib qofka naa'ibka ee wakiilka samaysanayo qof adeecaya qof adeecaya maxaa loola jeeda qof adeecaya ulajeedada waxaa weeye qofaa wuxuu yidhi wax qarasha kaama rabo wakiil iga dhigo bis anaa qarashka iska bixinaya xajka anaa kaa soo xajinaya ajirkaa raadsanaya i wakiilo i wakiilo hadduu yidhah waan ku wakiishay inu yidhah waa waajib hadduu qof mutabarica uusan heli karinna qof yacni hanti inuu siiyo hantidaasna uu yidhah iga soo xajiyo waan ku wakiishay waajib wey labadaa dhinac mid ka mida ayaa waajib ku noqonay ilaa idaa kaana inuu ahaaday maahane beynahu shaksigaas caajiska ah oo xajkii ka caajisay waayeelnimo darteed ama cuuriyaannimo uga caajisay ilaa idaa kaana beynahu shaksiga dhexdiisa iyo wa beyna makata iyo maka dhexdeeda makaanu makaan inuu u dhexeeyo mahan makaankaasoo duuna masaafati اlqasri masaafatulqasri ka yaraaday makaan masaafatulqasri ka yar inuu maka u jiro mahan fayalzamuhu marka waxaa ku laasimay alxaju xajkii markaa wuu ku laasimay qofkaa binafsihi inuu naftiisii markaas ku soo xajiyo waa waajib laazimay ku noqon ulajeedada sheekhu masaladan uu ka leeyahay waxaa weeye qofkii caajiska ahaa oo la yidhi waa inuu qof wakiil ka dhigto waajibay ku tahay isaga iyo maka waxaa u dhexeeya masaafatulqasri wax ka yar see la yidhi marka masaafatulqasri waxaan kusoo xadidnay siddeetan shan ilaa sagaashan kilomitr wax ka yar u jiraa magaaladii maka oo deegaanka uu degan yahay magaaladii maka waxay isku jiraan tusaale ahaan labaatan kilomitr soddon kilomitr markaas fa yalzamuhu xajku laazimuu ku noqona haddiiba kacbadii ay u dhowdahay binafsihi naftiisa inuu kusoo xajiyo waajibo de qofkii waaba waayeelo waa macduube see usoo xajinaa marka wuxuu usoo xajinaa liannahu laa yatacadaru calayhi rukuub markaa kuma cuslaanayso inuu daabad karo fi lmaxmil maxmilkii hadda aanu soo sheegnay shiqulmaxmilkii ayuu keri karaa falmixafa ama wax lagu qaado ayuu la saari karaa oo sidaa loogu saaro faasariir alladii yaxmiluhu rijaal haddii kale gurigiisa iyo kacbada hadday isku dhoweyn sariiroo kale sariiroo kalea lagu qaadi karaa ilaa meel fog kama imaanayo qofkii magaalada mako ayuu u dhow yahay faslun hadalkani faasilu mid wax kala saaro wey fi lmawaaqiit wuxuu u fasal yahay mawaaqiidda iyo axkaamtooda yaxrumu yuxrimu shaksigu wuu xarmadaa bilcumrati cumrada wuu xarmadaa kulla waqtin wakti walba ayuu cumrada xihan karaa qofka halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu uga hadlo mawaaqiidda mawaaqiidda waxay u qaybsamay laba qaybood mawaaqiid zamaaniya iyo mawaaqiid makaaniya mawaaqiidka zamaaniga ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye goormaa la xihan karaa xajka iyo cumrada taas waxaa la yidhaha mawaaqiid zamaani mawaaqiid makaanina ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waxaa jira meelo loogu talagalay oo xajka iyo cumrada inta la tago halkaas laga soo xirto makaano wey boosas laga soo xirto xajka iyo cumrada waxaa la yidhaha mawaaqiid makaani xilli la xirtana wuu iska leeyahay xajku kaasna waxaa la yidhaha mawaaqiid zamaani miiqaad zamaaniga labada qayboodba sheekhu uu ka hadlayo wuxuu bilaabay miiqaadka zamaaniga cumrada cumradu ma leedahay wakti la xirto iyo wakti aysan ansixayn oon la xihan karin ma iska leedahay cumrada wuxuu ku yidhi sheekhu yuxrimu shaksigu waa xihan karaa bilcumrati cumrada wuu xihan karaa kulla waktin iyadoo iska furanta miiqaadkeeda zamaaniga waa wakti wal bil walba sanad walba usbuuc walba waad iska aadi kartaa cumrada albaabkeedu waa furan yahay cumrada albaabkeedu waa iska furan yahay wakti walba wakti walba la iska cumraysan karaa laakiin awqaaddeeda waxaa ugu fadli badan xilliga ramadaanka way kala fadli badanta ramadaanka ugu fadli badan qofku inuu cumraysto walidaalika nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii صaxiixa nebigu salى اllahu عalيh wasalam wuxuu ku tilmaamay alcumraةu fii ramadaan ka cumrati maci ramadaan cumrada la cumraysanayo yacni ka xajati maci waxay la mid tahay aniga oo isagoo qofku ila socda uu soo xajiyey qof ramadaan soo cumraystay isagoo aniga ila socda uu soo xajiyey ayay la mid tahay yuu rasuulku salى اllahu عalيh wasalam marka xilliga ramadaanka ayay cumradu fadli badan tahay laakiin xagga xugumka markii la yidhaaho waktigii uu doono ayuu qofku cumraysan karaa wa bilxaji wa yuxrimu shaksigu wuu xihan karaa bilxaji xajkii wuu xihan karaa fii ashhurihi ashhuri اlxaji xajka bilihiis loogu talagalay ayuu xihan karaa amaa xajku markii la yidhaaho miiqaadka zamaaniga bilo khaasa u ansaxaa oo la xihan karaa bilo khaasa ayaa xajku ansaxaa xajku albaabkiisu iskama furra mar walbaba haddaad tidhaaho maalan bishan hadda aanu ku jirno jamaadulawal jamaadulawal aan iska soo xajinaya xajka aadi maba kaa ansaxayo ma kaa ansaxayo xajku xajku bilo khaas uu leeyahay alxaju ashhurun macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafata walaa fusuuqa walaa jidaal bilo mashhuuruu leeyahay oo macluumaad ah wahiya bilahaas macluumka ahee xajku uu iska leeyahay shawaalun waa bisha la yidhaaho shawaal wadulqacdati iyo bisha la yidhaaho dulqacda iyo wa cashrun toban maalmood tobankaasoo min dilxijati bisha dilxija la yidhaaho ka mid a intaas bisaa la xihan karaa xajka miiqaadkiisa zamaaniga ah waa laba bilood iyo toban maalmood bis laba bilood iyo toban maalmood falow axrama qofku hadduu xajkii xirto bihi bilxaji xajkii hadduu xirto fii gayri waqti waqti اlxaji xajka waktigiisii loogu talagalay waktigaa kayrkiis hadduu xirto bishan oo kale wakti aan loogu talagelin xajkii bishan oo jamaad ulawal ayuu xajkii iska xirtay incaqada xajku waa xirmi ixraamkii incaqada alixraam ixraamkii waa xirmi cumratan cumro xaalowya cumru u noqona maane xaj maya xaj maya bishan oo kale lagu jiray jamaad ulawal ayuu wuxuu yidhi naweytu lxaj oo xajuu iska xirtuu iska aad de bishan xaj ma ansaxayee ixraamkaasi wuxuu u noqonaa cumro acmaashii cumruu samaynaa marka acmaashii cumrada dawaafkiiuu samayn sacyigiiuu samayn tintana waa xiiran hadduu nin raga yahay hadduu haweeney yahana qofku waa gaabsan marka acmaashii cumradu isaga xalaalowda waman shaksi shaksigaasoo kaana ahaaday bimakata fii maka magaalada maka dhexdeeda qofkii jooga fa yuxrimu bilxaji xajka qofku waa xirtaa minhaa min makata maka xaggeedii ayuu xajka ka xihan ulajeedada laga leeyahay masaladan halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka bilaabo almiiqaat اlmakaani miiqaadka xagga zamanka waan soo baran mawaaqiidka makaaniga ah ayuu rabaa sheekhu halkan inuu ka bilaabo xaggee laga xirtaa xajka xajka meesha laga xirto waa xaggee wuxuu ku yihi sheekhu waman shaksi shaksigaasoo kaana ahaaday bimakata fii makata magaalada maka dhexdeeda qofkii jooga fayuxrimu bilxaji xajka waa ka xirtaa minhaa min maka hadduu qofku dadka maka degan uu yahay dadka maka degan hadduu yahay ama waa qof aan maka deganayn laakiin xilligii xajka hor hore yimid oo soo degdegay oo mar horeba dadka ka shaqaysanaya oo aafaaqiyiinta magaalada maka aan deganayn lakiin shaqu u yimid xajkii ka hor ayuu shaqooyinka dhowr bilooduba xajkii ka hor meesha iska joogay dadkii deganaa iyo dadkii xilli horeba yimid magaalada maka qofkaasi xajka wuxuu ka xihanaa minhaa min maka magaalada maka nafteeda isagoo magaaladiisii joogo wuxuu leeyahay naweytulxaj magaaladii gudeed meel ma aadayo meelna uma safrayo miiqaadkiisa makaaniga ah waa nafsu maka magaalada maka nafteeda wa bilcumrati cumradiina qofkii magaalada maka jooga wuxuu ka xihan karaa min adna alxilli xilliga meesha ugu dhowaanshaha badan ayuu cumrada ka xihan karaa halkana sheekhu wuxuu rabaa inuu ka bilaabo qofkii magaalada maka deganaa magaalada maka joogay maka uu ka xihan karaa xajku ayuuna soo yihi sheekhu cumradana xaggee ka xihanaa qofkii magaalada maka jooga cumrada wuxuu ka xihanaa xilliga meesha ugu dhow xilli maxaa loola jeedaa xilliga waxaa la yidhaha maa siwa alxaram dhulka aan xaramka ahayn ayaa xilli loo yaqaan marka ujeeddada maxay tahay masalada waa inuu xaramka isaga baxo meel aan xaram ahayn horta ha aado ama ha noqoto tanciim oo kale tanciim oo kale ha aado ama meesha la yidhaaho jicraana oo kale waa dhulal ka baxsan xaramka oo xaramka aan ka mid ahayn xaramka waa inuu isaga baxo meesha ugu dhow oo xaramka looga bixi karo ha aado wa bilcumrati cumradana wuxuu ku xirtaa min adna alxilli dhulka xilliga ah ee xaramka aan ahayn meesha ugu dhow ayuu ka xihan karaa wa hayru lmakiyi qofkii magaalada maka loo nisbeeyey hayrkiisii qofkaan magaalada maka joogin oo maki aan ahayn xaggee ka xihana maalan waa qofkii soomaaliya uu rabaa inuu ka tago yemanuu rabaa inuu ka tago ciraaquu rabaa inuu ka tago maraykanuu rabaa inuu ka soo aado xajkii xaggee ka xihana wuxuu ku yihi sheekhu wakayrulmakiyi magaalada maka qofkii loo nisbeeyey kayrkiisii yuxrimu qofkaasi bilxaji waalcumrati xajkii iyo cumradii wuxuu ka xihana min almiiqaati miiqaadkii loogu talagalo waddan walba nebigu sala allahu calayhi wasalam qaaradaha adduunka iyo waddamada nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu u xadeeyey waddan walba miiqaad miiqaad meel waddan walba uu ka soo xirto ayuu nebigu u xadiday sala allahu wasalam wabaaraka calayh mawaaqiiddaas markaa ayuu sheegi sheekhuyo wuxuu ku yidhi wa huwa miiqaadku litihaamati اlyamani yaman dhulkeeda hooseeya xaalu u sugnaaday yalamlamu yalamlamu qofku hadduu heer yaman yahay weliba dhulka hooseeyaoo aan soo xigin ardulxijaaz ardulxijaaz iyo maka iyo magaalooyinka aan soo xigin hadduu yaman uu ka degan yahay wuxuu ka soo xidhanaa yalamlam meesha la yidhaho halkaa waa inuu tago hadduu dhulka yacni tihaamatlyaman hadduu qofku uu deegaankaas ka imanayo oo xajka uu ka soo aadayo yalamlam waa inuu aado halkaa markuu tago waa inuu yidhah naweytulxaj yalamlamku markaa boqol kilomitr ayay u jirtaa magaalada maka almukarama boqol kilomitr ayay u jirtaa halkaasuu tegey walinajdihi walinajdihi najdi اlyaman min tihaamati اlyamani tihaamada waxaa loola jeedaa dhulka hoose wey dhulka sare ma aha wa huwa miiqaadku litihaamati اlyamani yamanta dhulkeeda hoose xaalu u sugnaaday yalamlamu yalamlamu walinajdihi najdi اlyaman yamanta dhulkeeda kore kana dhulkii kore ah najdiga walinajdihi najdi اlyaman yamanta dhulkeeda kore xaalu miiqaadku u sugnaadana qarnun meesha qarni la yidhaahdo dhulkan oo yamanta hoose hadduu qofku ka soo xajinayo yalamlam waa inuu xajka ka soo xirto yamantan kore hadduu ka soo xajinayo dhulka xijaaz iyo maka soo xigtana waa inuu ka soo xirto xajkii qarni siddeetan kilomitr ay magaalada maka u jirtaa tana soo dhow maka waxaa u dhow qarniya u dhow qarni ayaa maka u dhow innagu marka xaggee raacsan nahay haddaan soomaaliya nahay innagu haddaan soomaaliya nahay waxaan raacsan nahay ahlulyaman ahlulyaman leannahu jihada yaman ayaan ku beegannahay jihada yaman ayaan ku beegannahay walidaalika qofka soomaaliya ka tegaya hadduusan markaas sii maraynin magaalada madiinatulmunawara iyo meel kaleoo miiqaad leh hadduusan soo maraynin waa inuu yalamlam xajka uu ka soo xirto ama uu ka xirto waddankiisa naftiisa leannu qofku laba nidaamba uu samayn karaa qofka xaajiga ah wuxuu samayn karaa magaalada uu joogo uu ka tegayo magaalada nafteedana waa ka xihan karaa leannu meel miiqaadkii ka fog qofku hadduu xajkii ka soo xirto xajku waa u ansaxay miiqaadkii meel ka fog yalamlam iyo muqdisho hadda markii la yidhaha imise isu jiraan ziyaaduba sameeyey qofku masaafo dheeraaduu sameeyey haddii qofka xaajiga marka aeroboorka uu ka xihan karaa gurigiisa uu ka xihan karaa magaalada muqdisho meeshuu doono uu ka xihan karaa taas waad samayn kartaa waxaad kalood samayn kartaa maga yalamlam inaad aadid yalamlam inaad oo boqol kilomitr meel u jirto magaalada maka halkaa inaad ka soo xiratid laakiin waa haddii aadan sii maraynin magaalada madiinatu lmunawara oo ziyaarada nabiga salى اllahu alayh wasalam aadan sii maraynin amaa qofku hadduu doonayo inuu ziyaarada hormarsado magaalada madiinatu lmunawara uu ku hormaro wuxuu ku xugum noqonaa ahlulmadiina ahlulmadiina meesha ay ka xirtaan ayuu hadhow ka xihana markuu xajka soo aaday ahlulmadiina meesha ay ka xirtaan ayuu hadhow ka xihan waa dulxulayfa meesha dulxulayfa u ka xihan waliahli اlciraaqi ahlulciraaq xaaluu u sugnaaday miiqaadkuna daatu cirqin meesha la yihaaho wey daat lcirq haddii qofka xaajigaahi ciraaqi yahay oo dhilkaa ciraaq uu ka imanayana wuxuu xajka ka soo xihanaa daatu cirqi oo hadduusan asaguna magaalada madiine iyo dhulkaa hadduusan soo marayn ee waddankiisa toos uga imanayo daatulcirqi waa meel sagaashan iyo laba kilomitir ayay waxay u jirtaa magaalada maka almukarama waliahli shaami wa misra ahlu shaam iyo masar xaaluu u sugnaaday miiqaadku iyo walmaqribi dhulka maroko xaaluu miiqaadku u sugnaadana aljuxfatu juxfo meesha la yidhaaho dadkan shaamiyiinta shaamiyiinta suuriya soo gelaya dhulkan suuriya iyo ayaa soo gelaya ahlu shaam qofka hadduu suuriya iyo dhulkaa ka imanayo ama dhulka masar uu ka imanayo ama dhulkan maqrib uu ka imanayo waa dhulka morocco kale way maqribku intaasoo wadan hadduu ka imanayana wuxuu xajka ka soo xihanaa aljuxfa meesha juxfa la yidhaha waa meel boqol iyo siddeetan iyo saddex kilomitr ayay u jirtaa magaalada maka almukarama waliahli اlmadiinati ahlulmadiine xaaluu u sugnaaday miiqaadkuna dulxulayfati meesha dulxulayfe la yidhaaho hadduu qofku magaalada madiinatu lmunawara uu xajkii ka soo aadayana waa soomaali magaalada madiine ku hormaray waa ciraaqi magaalada madiine ku hormaray waa qof maraykan ka yimid magaalada madiine ku hormaray waa qof madiinaba deegaan u ahaa intaasoo dhan waa islamid intaasoo dhan waa isku xugum intaasoo dhan haddiiba magaalada madiinaba aada degan tahay ama aada ku soo martay oo ziyaarada meesha aad u hormarsatay miiqaadkaagu waa dulxulayfa dulxulayfay waa meel magaalada madiine aada ugu dhow fain jaawaza shaksigu hadduu ka gudbay almiiqaata miiqaadkii fain jaawaza almiiqaata miiqaadkii hadduu ka gudbay muriidu nusuki camalka qofkii doonayay camalka waa xajkii cumradii qof xajkii cumradii doonayay hadduu miiqaadkii ka soo gudbay uma markuu miiqaadka uu ka gudbay kabacdi axrama markaa kabacdi xajkii uu xirto facalayhi shaksiga noocaa sameeyey dushiisa waxaa ahaaday damun dhiig in lam yacud hadduusan u laaban ila almiiqaati miiqaadka hadduusan u laaban dhiigaa lagu leeyahy qabla talabusi gudagalka ka hor hadduusan miiqaadka u laabanoo binusukin camal intuusan gudagelin hadduusan u laaban miiqaadka masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye qofkii asagoo camal xaj iyo cumro u socda ayuu miiqaadkii loogu talagalay ka gudbay maalan qofkani waa qof ahlul-yamana yamanuu ka yimid yamantii waxaa la rabay inuu yaman nafteeda ama ka soo xirto ama yalamlam hadduusan magaalada madiine soo maraynin yalamlam inuu ka soo xirto yalamlamtiiuu marka ka soo gudbay xajuu u socdaa mana ka soo xihan miiqaadkiisii loogu talagalay miiqaadkiisi wuu ka soo gudbay oo dhinaca wuxuu usoo gudbay magaalada markuu iska soo galay miiqaadkiina wuu ka soo tallaabsaday magaalada marka hadduu iska soo galay fa calayhi damun neef ariya waa inuu googo lanna waxaa weeye tarku lmiiqaad yuujibu dama miiqaad haddii laga tago wuxuu waajib yeelaa dhiig neef ariya inuu gowraco waajib marka neefka ariga lagu yeelanayo in lam yacud hadduusan qofku u laaban weeye ila lmiiqaat hadduusan miiqaadkii uu ka soo tegey uusan dib ugu laaban qabla talabusi gudagalka ka hor uusan miiqaadka u laabanoo binusukin camal intuusan gudagelin hadduusan miiqaadka u laaban amaa hadduu markuu magaalada maka yimid oo yalamlam uu ka soo gudbay intuusan acmaashii xajka iyo cumrada bilaabin hadduu u laabtana miiqaadkiina dhiiggii wuu ka dhacay dhiiggii wuu ka dhacay qabla talabusi binusukin la yidhi maxaa baxay markuu acmaashii bilaabay oo xajkii dawaafkii iyo markuu bilaabay kabacdi yuu yihi haddaan wax isi soo saxaa ma laga yeelayo dhiiggii waa lagu yeelanaa mar walbaba waxaa la doonaya hal camal oo acmaashii xajkii cumrada ka mida adigoon bilaabin inaad miiqaadkii dib ugu laabato markaasuu dhiiggu kaa dhacay dhiiggu markaasuu kaa dhici walixraamu ka xirashada min almiiqaati miiqaadka in laga xirto ayaa afdalu ka fadli badan min beledihi shaksigu beledkiisa inuu ka xirto magaalada iyo wadanka uu degan yahay waxaa ka fiican oo ka ajir badan inuu miiqaadkii loogu talagalay ka xirto masaladii haddaanu sheegayno maxaanu nidhi qofku maalan magaalada muqdisho hadduu ka xajinayo waxaanu magaalada muqdisho nafteeda uu ka xihan karo haddaad doontana waxaad samayn kartaa yalamlam inaad ka xirato magaalada madiine haddaad k yani ku hormaraysana magaalada madiine meesha ay ka xirtaan ahlulmadiina ayaad ka xihan kartaa dulxulayfa yaa fadli badan wey marka ma inaan magaalada muqdisho ka xirtaa ii fiican mise miiqaadkii la igu talagalay waxaa kuu fadli badan miiqaadkii lagu calaameeyey miiqaadkii lagu calaameeyey inaad ka xirato ayaa ka fadli badan allah subxana wa taala